gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa xarunta qaran ee howlgallada gurmadka degdega ah wuxuu tababar muddo shan cishaa socday ugu soo xiray soddon iyo sagaal shaqaale oo ka kala socday waaxyada sodma iyo hay-adda qatar jarati tababarka waxaa hay-adda sodma ka gacan siiyey hay-adda qatar jarati waxaana intuu tababarka socday lagu bartay udeergarowga sida loola tacaalo arrimaha la xiriira masiibooyinka si gaara aqoonta as-aasiga u ah fahamka udeergarowga iyo ka jawaabista deg dega ah iyo hanaanka caalamiga ee yareynta khataraha masiibooyinka siminaarkan ayaa ahaa mid lagu xoojinaya awoodda sodma ee ah in si wax ku ool ah ugu jawaabto caqabadaha kala duwan ee soo food saarta shacabka soomaaliyeed iyo wax kaqabashada xaaladaha deg deg ah waxaana xiritaankiisa gudoomiyaha ku weeriyey gudoomiyaha hay-adda qatar jaarat iyo mas-uuliin kale mid ka mid ah ardaydii siminaarka loo soo xiray macalimiintii bixinayay ee la taliyaha sare hay-adda doctor cabdiraxmaan waaxid ayaa ka mahad celiyay qabashada tababarkaasi gudoomiyaha hay-adda qatar jarati ayaa tilmaamay inay joogtayn doonaan tababarada noocan oo kale ah gudoomiyaha hay-adda sodma mudane maxamuud macalin cabdulle oo tababarka soo xiray ayaa kula dardaarmay shaqaalaha tababarka inay ka faa-iidaystaan aqoontooda islamarkaana ay bulshadooda ugu adeegaan